kumanaan arday oo walka baradaas iskuulada magaalada baardheer ee gobolka gadaa iyo weliba walbarashyo niinbane lamadii toddobaad ee lahadhaafi gureed markii fatahaadiya webiga jubba oo saameyn kuwealdhadi jididka ardaydiiyo marjarenga iskuulka alfurqaan oo kumida iskuulada kiyaala magaalada baardheere ee gobolka gadaa ayaa saameyn daronga kuwealdhadi walbarashada ardayda maadaama biyo webiga iyo habuu dhaafiyenga sheekh cabdiraxmaan axmed al ansaari oo ah maamulka iskuulka alfurqaana iyo ku hadalay gaabsiga walbarashada ardayda usoona baaqusan tiri hay-ado samafalka inga ku qeyb qaadana gurmudka iskuulkunga biyaha imaaday arday meeshan waxaa dhigato taqriiban markii laisku dardaro ilaa iyo toddoba boqol lix boqol inta udhexeysa ayaa dhigato ardayda iyada aheed waa garan kartaan maanta waxbarasho ma haystaan muddo labo isbuuce waxaa kaleeto biyahan ay noo keeneen waxaa ka mid a kuraastii ayaa naga burburtay kuraastii way burburtay haddii biyahan laabtaan naftirkooda waxay keeni karaan in ay maxaan ku rahdaa khasaare kale ay keenaan marka sidaa daraaddeeda wax walbuu ilaahay uu keeno waa lagu xamdiyaa sharci khayrba ilaahay baa noo keenay waxaana waa barwaaqo marka alle subxaana wa tacaala aan ku xamdinaynaa marka waxaan leenaha dadka muxsiniinta oo waxbarashada u taagan oo codkayga maqliyo in ay maxaan ku rahdaa iskuulkan ay la soo gaaraan wixii kuraas ah wixii maxaan ku rahdaa buog iyo gargaar ah buogtii way qoyday kuraastii way halaawday marka waxyaalo fara badan ayaan u baahanna hadduu ilaha idmo ardayda waxay dareemayaan muddadii lagu jiray labada isbuuc waxbarasho la-aan iyadoo ay soo dhowdahay weliba xiliyadii maxaan ku rahdaa itixaamada ay soo dhow yihiin oo sanadku uu soo dhow yahay dibdhacaas farada badan waa wuxuu noo keenay wax aad looga xumaada ayuu noo keenay haddii waxaan ilaahay baa keenay hadda maamul ilaahay uu wata weeye laakiin marka aan fiirino xagga waxbarashada dibdhac ayaa noogu imaanaya marka waxaan ka rajaynayaa qof kasta oo muxsin oo wax la imaan karo iskuulkan waxbarashadiisa ha noqoto xagga dhismihiisa dhismihiisa waa aragtaan iskuulka waa waa baco bahalladii la yidhaahdo bacweyne wey marka waa u baahnaan lahayn dad wa wanaagsan oo aqoon-yaan weliba khaasatan dadka gobolka u dhashay inay iskuulka noo dhisaan aad baan ugu baahan way dhaami lahaydoo sababta ah hadda iskuulka wuxuu ku dhex jiraa qayb ka tirsan masaajidka ayuu ku jiraa haddii aan helno meel meeshan ka baxsan webiga ka baxsan wax badan baa noo suurtagala hadda iskuullada qaarkood waa la dhigaa kan iyo wixii lamid unbaa hadda biyaha dhex yaala mid kumid ee guddiga iskuulka alfurqaanga ayaa dhiniga kiishay ku hadalay duruufo haysada ardaydan oo meelin walka baradayanga maadaama biyo dartiyo hakad angadli walbarashadiyo in la caabiya xarunta waxbarashada alfurqaan qaybta iskuulka alfurqaan ayaan dhex taaganahay waxaana dhex taagannahay biyihii galay biyaha webiga soo fatahay iyo kuwii cirka ka yimid oo ilaahay uu noo keenay alxamdulilaah waxay soo galeen iskuulka derbiyadii meel aysan ka soo gelin lama arko saad arkaysaanba waxay dhex jiifaan fasalladii qolalkii dhammaantood way dhex jiifaan iskuulka wuxuu xiran yahay muddo hadda oo saan uu yahay laba toddobaad ah biyihii hadda waxay naga shisheeyaan ilaa laba boqol oo mitir ka badan ayay naga shisheeyaan lidaalika marka ardada iskuulka dhiganaysay oo dee fasalada waad artaan labiiyo tobankii fasalba waa buuxsaan biyuhu hadda waxay noo joogaan meesha oo labada low ka koraysa ayay noo joogaan marba heerba heer bay see marayaan ilaa haddana way socdaan lidaalika marka iskuulka biyaha dhibkay u geysteen waxaa weeye in derbiyadii iyo dadkii dhannaa oo iskuulku uu maarata ku fadhiyey sidasida adinku aad u jeedaan ay u geysteen dadkii hadda ardaydii meeshaan wax ku baran jirtay oo intaan maarata fasal wax ku dhigan jirtay ayna muddo laba bilo laba toddobaad ah inaan waxbarasho la-aan ayaa iyagana ku dhacday marka waxa weeye waxaan dhihi karnaa waa wax ilaahay noo keenay roobka alxamdulilaah laakiin dhibaatada uu geystay isagoo maarata beesha wax lagu baranahayay sidaan u galay iyo dadkii oo waxbarasho la-aan ay ku dhacday weeyaan midda kale qaybtii kale oo iyadana waxbarashada diiniga ayadana ahayd oo qaybtii kulleejka iyo qaybtii kaleeto oo qur-aanka kale ee qaybta kale ahayd qaybtii daraasada diinta qaybtii masaajidka wako ayagana biyaha waa dhex jiifaan oo muddo laba toddobaada ayagana masaajidkana laguma tukanin ardadii ee shareecada islaamka baranaysay qaybteedii kalena sidaas ayaa iyadana ku dhacday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay intaan nooga ekeeyo